بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد الصلوات المسنونات خمس الصلوات صلاته المسنونات للسنية خمس واشن العيدان لبدي عيدود يو القصوفان لبدي مدوبات أما الضيح مدوبات كي يغرح مدوبات كي يو الاستسقاء روب ضلب كي ضلب الصغيان أن مصنف رحمة الله عليه salaadii sunnayaasha ahayd qayb ka mida ayuu halkan ka guda gelayaa salaada sunna ahina waxay u kala baxaysaa maa yusanu fiiha aljamaaca iyo maa yusanu fiiha alinfiraad wax loo sunneeyo in jamaaco lagu guto iyo wax loo sunneeyo in keli lagu guto oo keli lagula yimaado dhinac kale marka laga eego minha ma huwa muؤakad wa minha ma laysa bimuؤakad dhinac kale marka laga eego waxay noqon kartaa sunne muؤakada mid la adkeeyey iyo mid aan la adkayn marka musanifku raxmat ullaahi calayhi hadda wuxuu rabaa inuu gudagalo sunnayaasha kuwa la adkeeyey ee maca dalika yusanu fiiha aljamaaca ee weliba jamaaco in lagu gutana loo sunneeyo taasi buu rabaa inuu tilmaamo markaa shantaa uu tilmaamay waa shan sunne cinda almadhab oo mu'akad ah maca dalikana waxa weeye jamaacana loo sunneeyo markaa labadii ciidood in sha allahu halkeedaynu markaa wax kaga tilmaami doonaa bal inaynu sunanimadkaa u dayno iyo inaynu ka bedelayno inaynu ka bedelnana waa dhici karta marka halkeedaynu kaga hadli iyo kusuufaanka qoraxmadoobaadkii iyo dayaxmadoobaadkii iyo istisqaagii marka wuxuu tilmaamayaa shantaa shay ama shantaa salaadood mid kastaba waa sunne mu'akada cinda almadhab jamacana waa loo sunneeyaa waxa uu ka tegey oo iyaduna dib ka iman doontaa oo iyadana jamaacada loo sunneeyaa salaatu taraawiix laakiin cinda almadhab maadaamay martabadan ka hoosayso sidaa daraaddeed baanu halkan u keenin ee uu u dibdhigay wa sunanu raatiba sunantii raatibta ahayd marka intanoo salaadood mid kastaba dib bay ka iman doontaa shantuba sideeda u keeni wa sunanu taabica sunantii taabica u ahayd lilfaraa'idi faraa'idda iyo salaadaha faradka ah ee shanta a dabajoogga u ahayd waa sabcata cashara ragca toddobiyo toban ragcadood wey waa toddobiyo toban ragcadood ragcata alfajri labada ragcadood ee subaxa labada subaxa ka horeeya wey wa arbacun qabla duhri iyo afar duhurka ka horeeya iyo wa ragcataani bacdahu laba ka dambeeya iyo wa ragcataani laba ragcadoodoo bacdahu bacda duhri ahaaday iyo wa arbacun qabla alcashri afar casarka ka horeeya iyo wa ragcataani bacda almaqrib iyo laba maqribka ka dambeeya iyo wa halaasun bacda alcishaa iyo saddex cishaha dabadii ahaaday oo yuutiru uu ku witiraysanayo biwaaxidatin minhunna mid ka mid ah biwaaxidatin mid oo minhunna saddexdaa ka mid ah wuxuu musanifku raxmat ullaahi calayhi halkana ka tilmaamayaa salaadihii sunnaha ahayd ee ay sunnadana u ahayd infiraadku ee aan jamaaca loo sunnaynayn tii buu halkan ka tilmaamay taa hore waxay ahayd tii jamaaca loo sunnaynayn tanina yusanu fiiha alinfiraad keli noqoshiyo qofba gaar inugu tukado ayaa loo sunneeyaa ee ma bannaana bal min baabi albidac bay noqonaysaa waxa weeye in jamaaco lagula yimaadaa salaadaha tawaabicda ah ee fii xaali alinfiraad baa lala imanaya xaalad keliyeed ayaa lala iman qofku isagoo keliga abuu tukanaya ee kaalaya isku jamacsanne wax suuro gelaya ma bidca ayay noqonaysaa iyadoo ay sidaa tahay iyadana wuxuu isku daray qaybteedii mu'akadka ahayd iyo qaybteedii qeyrulmu'akadka ahaydna gogguu isu dhigado waa isku dhex dara oo toddobiyo toban buu yidhi toddobiyo tobanka waxaa mu'akada toban ka mid ah waxaana hayru mu'akada toddoba halleen ha toddoba saxiix toban ayaa mu'akada toddobana waa hayru mu'akad waa kuwa aan la adkaynayn tobanka mu'akadka ahi waa tobanka xadiiska cabdillaahi ibnu cumar ee saxiixaynka ee uu tilmaamayay nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ka xifdiyey cashru ragcaad toban ragcadood ragcatayni qabla aduhri wa ragcatayni bacdaha yacnii laba duhurka ka horeeya iyo laba ka dambeeya iyo wa ragcatayni bacda almaqrib fii beyti iyo laba ragcadood oo nebigu sala allahu alay slam maqribka dabadii uu gurigiisa ku tukan jiray iyo wa ragcatayni bacda alcishaa fii beyti iyo laba ragcadood oo cishaha dabadii uu gurigiisa ku tukan jiray iyo labada ragcadood ee subaxa ka horeeya labada ragcadood ee subaxa ka horeeya tobankaasaa mu'akad ah waxaan mu'akad ahayn afar ragcadood oo labana ay ka horayso duhurka labana ay ka dambayso oo dee duhurka iminka lix buu siiyey toddobiyo tobanka markaa lixda laba hore iyo laba dambaan mu'akad ahayn labada hore oo qura halee ahaa labada hore oo qura ayuunbaa mu'akada labada hore oo qura ayuunbaa mu'akada iyo labada ka dambeeya ee marka hore wuxuu siiyey lix buu siiyey markuu lix siiyey waxaa mu'akad ah afar waxaan mu'akad ahayn labo duhurka horteeda haatay iyo haddii laga tegi waayo labada ka dambeeya waayo waxaa markaa xadiiska saxiixaynka ku sugan inuu yidhi waxaan ka xifdiyey markaa afar markaa afartii wa arbacun qabla duhri wa ragcataani bacda a maye waxay noqonaysaa isagu sideed ma siin riwaayadka qaarkood baa sideed si sideed ma siin ee toddobiyo tobankuu tiriyey waxaa weeye waa afar duhurka ka horeeya iyo afar iyo laba ka dambeeya markaa laba duhurka ka horeeya un ka saar halkaasi waa labo waxaad kale oo ku dartaa wa arbacun qabla alcasri laba casarka dabadii afar baan leeyahay casarka hortii ahna meesha ka saar waa lix dee midhka kale waa witri isagu oo tobanka xadiiska kama mida waa witri tawaabicdana gaaruma aha isagu sidiisuu u madax bananyay markiisa horeba witrigu waa gaar marka lixdaasaa ku dheeraada lixdaasaa ku dheeraada tobanka xadiisku sheegay iyo xabadda witrida ah oo witriduna waxbaa taabic maahe sideedii u madax bannaantay markeeda horeba marka toddobadaasaa meesha ka baxaya toddobadaasaa meesha ka baxaya laba duhurka hortii ah iyo afar casarka hortii ah marka wuxuu isku daray kuwii muakadka ahaa iyo kuwii kayrulmuakadka ahaa buu dhexda isu dhiga toddobiyo toban saasuu ku yidhi wa halaasu nawaafila saddex sunnayaal ahna mu'akadaatun kuwii la adkeeyey wey oo iyaguna shantii hore dabadeed ayay mu'akad yihiin salaatu lleyl salaada loo yaqaano salaatuleylka sunnada iska mudlaqa ee habeenkii lala yimaado iyo wa salaatu duxaa iyo su- salaada duxada ee barqada ka qoraxdu soo baxdo ee qadru rumxin ay kor u kacdo ilaa duhur laga gaadhayo salaada lala imanayo oo laba ay ugu yar tahay laakiin tirada ugu badan la ysku hayo ma labiyo toban ba mise waa sideed ciddii xadiiska labiyo tobanka ansixisana waa labiyo toban bay odhan xadiiskaasi sideedda cid iskuma hayso wa salaatu taraawiix iyo salaada taraawiixda iyadana jamaacada la sunneeyo ee waxa weeye bisha ramadaan lala imanayo tan noocaasi ah iyaduna waxay noqonaysaa sunne mu'akada sunan kaloo dee aanu sheegin musanifku raxmat ullaahi caleyh way jirtaa ama taxiyatulmasjid ha noqoto ama waduugii sunnadiisii ha noqoto ama istikaaradii iyo kuwii lamidkaa laakiin waxa weeye maadaama kitaabku iska kooban yahay dee isna waa soo koobayaa sunanta isna waa soo koobaya fasl وsharaaئd الصalaaةi qabla الdukuuli fiiha hamsaة أshyaa wa sharaa'id الsalaati shuruudaha salaadu qabla اdukhuuli fiiha inta aan la gelin ka hor khamsatu ashyaa shan shay weey dahaarat اlacdaa xubnuhu inay daahir yihiin dahaarat اlacdaa xubnuhu inay daahir yihiin min alxadaثi xadaث ay ka daahir yihiin wayse jab iyo waxay meydhi waajibinaya xadaثka asqar iyo iyo akbarkiisiiba labadaba inay ka daahir yihiin iyo wanajas nijaas inay ka daahir yihiin shuruudii shuruudul wujuubka ahayd ee salaada shalaynu soo aragnay maantana halkan waxaynu ka tilmaamaynaa shuruuddii shuruudu sixada ahayd ee salaada ka hor inta aan la gelin sharaad salaadu la-aanteed aanay ansaxay marka shardiga koowaad ee min shuruudi sixa ee salaadu la-aanteed aanay ansaxaynin wuxuu ka dhigay طahaarat اlacdaa min alxadaثi wالnajas inay xubnuhu daahir ka noqdaan xadaث kiisa yar iyo kiisa weynba macnaa wixii maydh waajibiya ama weyse waajibiya xubnuhu inay daahir ka yihiin iyo nijaas inay daahir ka noqdaan waayo dee nebiga صaxiixaynka waxaa kaga sugan laa yaqbal اllahu salaaةu man axdaثa xataa yatawaضأ ilahay inaanu salaad ka aqbalayn qof xadaثay oo weysadu ka jabtay ilaa uu ka weysaysanaya nijaasaduna iyaduna sidaasi leeg waa laa yaqbal اllahu salaaة bغayri الطahuur daahir noqoshiya la-aan inaan xadiiska muslimka iyo keyrkiiba qofna aanu salaad alla ka aqbalaynin iyada lafteeda waa loo daliishan karaa adilo badanoo kalena waa leedahay nijaasada la tilmaamayaana waxa weeye inuu qofkii nijaasadii mubaashir la yahay iyo inuu xaamil la yahay midun waa inuu dee uu noqdo baa la diidaya inay taabanayso jidhkiisa si dhab ah iyo inuu sito yaanay taabaninba ah oo waxa weeye uu jeebka iyo wax la mid ah uu ku qaato waxyaabihii shaybaadhka iyo waxyaabaha noocaasi ah oo shay uu isla hadduu doono soo shaybaadhaya hadduu jeebka ku sito yacni ma ansaxayso marka jidhkiisa waa inaanay taaban wasatru lcawra cawradiina waa inuu asturo bilibaasin aahir hu daahir ah cawradiina waa inuu ku asturo waxaa kaloo shardi ah cawradii inuu ku asturo hu daahir ah hu daahir ah cawradii waa inuu ku asturo marka cawrada dee raggana maa bayna suratii wa rukbatii bay noqon inta ruugga iyo xundhurta udhaxaysa waa cawro dumarkana wixii wejiga iyo kafaynka ka soo hadha ayaa cawro noqon doona marka mid kastaaba inta cawrada ah waa inuu qariyaa meeshuu joogaa cidlaba ha noqotee meel mugdiyo aan waxbaba laga arkayn ha noqotee waa inuu intaa qariyaa oo ay qarsoonaataa oo uu markaa hu daahir ah uu ku qariyaa haddii uu heli karayo haddii kale dee faaqidu dahureynka masalan ama uu waayaba dee qofkii waayey hu daahir ah ama qofkii faaqidu dahureynku waa macno kale oo waa kii waayey biyo uu isku daahiriyo iyo markaa ciiduu isku daahiriyo marka hadduu dee shaksigii hu daahira waayo wuxuu ku daahiriyo oo meesha yaallaana aanay jirin muxuu yeelayaa dee ahlulcilmiga qaarkood oo shaaficiyadu u hormuud yihiin waxay leeyihiin qaawanaantu ku tukanaya huga waa iska dhigaya mar haddaanu daahir ahayn waayo hu caadiyama qaawanaantuna waa iska cudurdaar caadiya bay haddana way dhici kartaa wakhtiyo badanna way dhacdaa salaadaana ma soo celinayo ahlulcilmiga in badanina waxay yidhaahdeen maye isqaawin maayee nijaasada ayuu iska fududayn haddii maryihiisoo dhani nijaasaysan yihiin inta cawrada qarinaysunbuu kala hadhi inta kalena waa iska dhigi intaasuu ku tukanaya isma qaawinayo qowlkaa dambe ayaana fiican oo aynuu ilanayna waxbase iminka adiladooda inaynu isu soo xashrino iyo qaabkay masalada u tilmaamayaan waxba gudageli mayno wlwuquufu calaa makaanin daahir meel daahirana waa inuu istaago meel daahir ah waa inuu istaago oo meesha uu ku tukanayaa waa inay daahir tahay waa inay daahir tahay waxaa looga jeedaa waa inaanu mawdicu nijaasa ku istaagin iyada laf ahaanteedii nijaasadii waa inaanu la baashirin oo jirhkiisii iyo maryihiisii aanay gaadhin xaamilna waa inaanu noqono waa inaanu sidan laakiin makaanku sida kale hadduu u nijaaso yahay waxba ku yeeli mayso haddaad nijaasadii maradaada korka ka saarato oo aad ku tukato waxba yeeli mayso mar haddaanay waxa weeyaan waxba kaa soo gaadhay oo meesha oo iska yara nijaasaysan aad ogtahay inay kharribantahay haddaad sijaayad dhigato ama wax dhigato oo ku tukato waxba ma yeelayso hadday hareeraha kaa xigtana waxba ku yeeli mayso hadday halkaad ku sujuudayso laabtaada ku beegan tahay waxba ku yeeli mayso bes waxay wax kugu yeelaysaa uun inaad nijaasadii la baashirto oo jidhkaagu gaadho inay hareeraha kaa xigto iyo inay dhinac kaa saaran tahay midnama iyo inaad la baashirto jidhkaagu gaadho ama macawistaada iyo maryahaaga dee waxaanad saataa iyo inaad xaamil ku tahay sidatu labadaa jeer bay ku raadaynaysaa ama haddaanay labadaa midnaba ahayn kuma raadaynayso waalcilmu bidukhuuli lwaqti waktiga soo gelistiisana waa inuu cilmi iyo ogaal u leeyahay waa inuu ogaal u leeyahay waktigii inuu soo galo waalcilmu cilmi waa inuu uleeyahay bidukhuuli lwaqti waktigii inuu soo galo waktigu inuu soo galay cilmi yaqiini ah ama mid waxa weeye markaa ah dhanni khaalib ah labadaa midu waynu ku ogyahay waayo cibaadaadka sideedaba laba qodob midun baa lagu galaa إma bاlyaqiin wa إma bidhannin qaalib labada midun baa lagu galaa oo cibaadaadka sideedaba weji kale laguma gale labadaa midun waa inaad ku gashaa ama waa inaad yaqiin ku gashaa oo aada leedahay dee cibaadadu inay sidaa tahay oo qaabkaa ay ama waktigeedii soo gala ama sidaas cibaadadu noocay doonaysaba ha noqoto waa inaad hubaal ku gashaa ama waa inaanad hubin dhanni haalib ah ijtihaad iyo wax la mid ah waxyaabaha lagu ogaan karana waxaa ka mida dee muadinkii iqada ahaa hadduu adimo oo eedaamo ama saacad dee waxa weeya mundabidah oo qoraxda iyo wax la mida aad ku garanayso ama saacad ahaan wax aad ku fahmayso ama waxa weeye de ijtihaad ahaan qadar haddaad meel jeelaha iyo wax ku xidhan tahay qadar aad wardi iyo wax lamida aad ku fahmi karto markaad intaasoo jis akriyo intaasoo saacadood bay noqonaysaa adoo waktigii waa soo galay aada leedahay yani waa inaad ama yaqiin ku garataa oo waktiga hubtaa ama dani qaaliba si kale cibaadada kuma geli karti saasuu inoo leeyahay waalcilmu bidukuuli lwaqti waktigii inuu soo galayna ile salaad kasta wakti bay leedahay waa inaad og tahay oo ama yaqiin ku og tahay ama dani qaaliba wa istiqbaalu lqibla shardiga shanaad ee u dambeeyaa waa istiqbaalu lqibla waa qibladii waxa weeye shaksigu inuu qaabilo shantii shardiba saasay ku dhan yihin oo xadaث iyo nijaaso inuu ka daahir noqdo inuu markaa libaas daahira xidho makaankuu istaagayaa inuu daahir yahay cilman bidukuuli اlwaqti iyo iyo waistiqbaal اlqibla qibladii inuu ujeesto oo uu ujeesto kacbada haddii uu dul joogana caynteeda waa inuu qaabilaa bicayniha haddii kalena jihadeeda waa inuu qaabilaa hadduu arkayana waa bicayniha haddii kalena waa bijihatiha maa bayna almashriqi wاlmaqribi qibla qorax ka soo bax iyo qorax idhac inta udhaxaysa waa qiblo wayajuusu waxaa bannaan tarku lqibla qibladii in laga tago fi xaalatayni laba jeer laba xaalo in qibladii laga tagaa bannaan fi shidat اlkhawf cabsida darnaanteedii iyo wa fi naafilati sunnadii fi safari safarka lagu sunaysanayey cala araaxilati daabadda korkeedana lagu sunnaysanayay salaadii sunnada ahayd ee safarka dhexdeeda daabadda korkeeda lagu sunnaysanayey ta noocaasi ahna waxa weeye iyaduna in qiblada laga tagaa waa bannaanta qiblada iyo kacbada in loo jeestaa waa shardi min shuruudi sixati الsalaa shuruudda salaadu ku ansaxayso mid ka mida weey waana shaksigii ligayri caajiska ahaa mid aan ka caajisin oo kari kari waayay iyo naafiladii fi الsafar oo calى الraaxila labadaa waa wixii aan midnaba ahayn amaa shaksigu hadduu ka caajiso cajiskii waxaa gelayaa qofkaa baqdintu ku darnaatay baqdintaasi ama dagaal ha noqoto ama keyrkii ha noqoto farqi male laakiin bishardi dagaalku markay dagaal tahay waa inuu mid bannaan yahay sharcan oo mid markaa aan bannaanayn waa inaanu ahayn haddii buqaaddii dowladda muslimiinta la dagaalamaysay qoladii mucaaradka ee dowladda muslimiinta ku baxday ay yihiin uma bannaana inay ruqsadaa qaataan waayo marka horeba dagaalkan ay ku jiraan baan sharci ba ahay qudaacu duruqi iyo wixii la mid ahi waa la mid uma bannaana laakiin shaksigii jihaad ku jiray iyo wixii la mid ah ee dagaalada kale sharciga islaamka mashruuca ah ee la jideeyey ama lafduljihaad ha qaato ama yaanu qaadane waxay noqonaysaa inay u bannaan tahay qibladii inuu ka jeesto marka uu dagaalku darnaado khawfku darnaado waa markay arrintu dagaal tahay haddaanay dagaalba ahayn sida in bahal ku eryanayo ama daad ku eryanayo ama dab ku eryanayo iyo wixii la mida markaana waxa weeye xukunkan bay qaadanaysaa xukunkan ayay qaadanaysaa oo mar haddii cabsidii darnaatay oo xaggii qibladaba daad baa ka soo rogmanaya adna waad ka cararaysaa dee cararkaasaad ku tukanaysaa rijaalan aw rukbaana ama wax saarnow ama lugahow sidaasaad ku tukan xaggaa adou ordayaa orodkaad ku tukanaysaa haddii dab ku eryanayo ama daad ku eryanayo ama wax lamida ku eryanayo ama bahalba ku eryanayo bal ahlulcilmigu masaa'il badan bay geliyaan oo ay ka mid tahay qofkii masalan mucsirka ahaa ee aan daynka iska bixin karaynin ee waxba haysan icsaarkiisaasna cid uga markhaati kacaysaa aanay jirin inuu sabool yahayna cidi aanay uga markhaati kacaynin ee ka baqa in la xidho oo jeelka la dhigo dabeedna siduu salaadii isaga tukanayay buu arkay askari dhinac taagan haddii jeelka la geliyana cid kasii daynaysaa ma jiro inuu cararaabaa u bannaan oo tabtaa ku tukado waa khoof daran wey waa inuu ka carara oo uu yihahdo waad kii tukanaysa oo kasii ordaya orodku ku tukanaya bal culimada qaarkeed hadduu maal yar kaa qaato iyo wax la mida way geliyeen masalada sida bayjuur gubaa xaashidiisa calaa ibni qaasimka uu ku leeyahay uu ku tilmaamayo in waxa weeye haddii kabaha lagaa qaato oad aragto kabahaaga ama iska sii sito dee inaad kala daba ordi karto oo qaabkaa ku tukanayso ilaa uu ka hadduu ka dhigana halka aad ku dhamaystiranayso marka culimada qaarkeed meelo badan bay geliyeen marka almuhim khawfku iyo cabsidu haddii ay darnaato waxay noqonaysaa qibladii in laga tegi karo salaadu farad ha noqoto ama sunne ha noqoto farqi male ile labadaba rukni bay ahayd waxaan leeyahay labadaba shardi bay ahayd in lala yimaada ee sunnada waxaa laga reebi jiray oo qura xaaladda safarka ee marka ay fii xaali iqaama tahay xaaladda negaanshiiyaha waa isku mid farqi male mid kastaba waa in xaggaa loo jeestaa xagga istiqbaalka farqi yeelan maaya marka fii shiddat alkhawf cajziga kale hadduu kugu dhacana waa la mid sida inaad dee bugto oo aad jeesanba kari weydo ama qofkii meel lagu kabay oo uu dee si kaleba u yaallo oo aanay suuragal ahayn inuu xaggii qiblada u jeesto ama cid u jeedisaba u waayo xaaladaana way ka dhacaysaa qiblada in loo jeestaa waxaa kaloo la mid ah hadduu garanba waayo siiba fii xaali safar markuu sadcaal ku sugan yahay oo meel iqaamo uu ku yahay oo uu degan yahay oo cidi joogto suuragal maaha lagamana yeelayo waan garan waayo waayo inuu dadka weydiiyaabaa waajib ku noqonaysa ma laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib waajibku waxaanu dhammaystirmaynin la-aantiisna waa waajib magaalo adoo jooga lagaa yeeli maayo inaad tidhaahid qibladii baan garan waayo meel kalean u tukada waa inaanad ka qajiline qofka kuugu xiga waa inaad weydiisaa ta war qiblada xaggee iga xigta haddaanay meesha masaajidii ahayn markaad ama hodheel kusoo degtay aad joogto ama waxa weeya xaafad aad kusoo degto waa inaanad markiiba is iska adigu maroorsane oo hadhow lagaa yeeli maayo xaggaasaan u tukaday miyaana iga ansaxay cidna kaa yeeli mayso waa inaad dadka joogataada war xaggaan u tukadaa qibladii aada iguma saxna eh xaggee iga xigta haddayse meel cidla a noqoto oo aad garan weydo ama intii nin wada joogtayba isqabataan oo idinka laftiinii iska wada sadcaal baa tihin o wax iskuma dhaantaan dabeedna midna wuxuu leeyahy xaggaasaa loo tukanaya midna wuxuu leeyahy maya xagganaa qibladii ah adigu ma garanaysid maya adaan garanay mala aduu waad yaro dayaysantahay maya ma dayaysani adaa yaro dayaysan mala hadday noocaa noqoto waxa weeye qofba meeshuu ijtihaadkiisu geysiiyo ayuu u tukan salaaduna waa ansaxaysa midna mid ku xidhan maaya fi hadihi alxaala marka almuhim waxay noqonaysaa haddii shiddat alkhawf ay timaado ama cajziba uu yimaado oo shakhsigii kari kara ama mid xisiya cajzigu ha noqdo ama mid xukmiyahe waxa weeye inay ka dhacayso istiqbaalu lqibla salaada sunnaa ah ee sadcaalka iyaduna sideeda isaga dhacaysaaba marka hore istiqbaal ma la samaynaya sida riwaayaadka qaarkood oo bacdu ahlilcilmi xasaniyan sida albaniya keyrkiiba ay tilmaamayaan marka hore ma la qaabilayaa mise la qaabili maayo waa mas'ala khilaafiya ahlulcilmiga qayb yidhi marka koowaad baa la qaabilayaana way jiraan qayb yidhi waxba la qaabili maayo riwaayaadka in badani way idlaaqeen oo inaan la qaabilayn ayaa ku daahirana way jiraan laakiin waxa fiican in marka koowaad la qaabilo intaa kadibna meeshuu u jeesanaya u jeesto marka hore uu xidhanayo qiblada u jeesto inta dambena marka halka safarladiisaasi u socoto ayaa xukmulqibla qaadanaysa marka qofki isagoo gaadhigii iska wata ayuu kuna dhex sunnaysanaya oo waxyaabaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo fudaydiyey oo qofkii isagoo iska soconaya ama lugaynaya ama daabad saaran ayuu waxa weeye ka lugaynayana raakibka waa la haleeshiinayaa oo qiyaas ahaan buu ku haleeli sida صaxiixa ah aduu ahlulcilmiga qaarkood oo dabca inay kala farqiyaan oo yidhi farqi baa udhexeeya way jiraan laakiin cala صaxiix waa la haleeshiinaya marka waxyaabaha ilaahay inoo fudaydiyey ee innagoo iska soconayno xaajadii safarkeenna gudanayno aan fadhiisan ayaynu sunnana ku jirna gaadhigaagii adoo iska wata laakiin waa fii xaali safar oo qura maaha adoo magaaladii aad joogta gaadhiga ku wataan loogama jeedo ayaad salaadiina wadataa laakiin waa haddaan dee dhib kaaga imanaya haddaad shil iyo wax ku gelaysa maaha waa marka hawshu iska sahlanta fasl waarkaanu الsalaati amaaniyata cashara ruknan wa arkaanu salaati salaada arkaanteedu hamaaniyata cashara ruknan waa sideed iyo toban rukni wey sideed iyo toban rukni wey salaadu waxay yeelanaysaa arkaan waxay yeelanaysaa sunan sunantaasi ama muؤakad ha noqoto ama غayr اmuؤakad ha noqoto cinda اlmadhab intaasay kusoo ururaysa waa qismo hulaaثi ah laakiin noqonaya farad oo arkaan ah iyo sunantii oo muؤakad iyo غayr اmuؤakad ama abcaad ay ka cabiraan qaybta muؤakadka ah qaybta kalena suna ama mustaxab laga cabiro iyo wixii la mida waxaanay noqonaysaa arkaantu sida shardiga oo kale waa shay cibaadadu la'aantii aanay ansaxayn waa shay aanay cibaadadu la'aantii aanay ansaxaynin laakiin rukni waxay uga jeedaan wixii shayga maahiyadiisa iyo laf ahaantiisa ka mid ah ee daakhilkiisa ku jira shardigana wixii ka baxsan ayay uga jeedaan marka arkaantu waxay u kala baxaysaa waa saddex arkaanta oo halkan ku tilmaamaya arkaan qalbi ah oo qalbiga un ka dhacaysa iyo arkaan qawli ah iyo arkaan ficli ah waa arkaan qalbiga ka dhacaysa mid ka dhacaysa qawlka iyo odhaahda iyo mid ficil ah oo xubnaha laga samaynayo haddaba intaynaan arkaanta hore u gudagelin mar haddaynu nidho ruknigu waa shayga cibaadadu la'aantii aanay ansaxayn sunnahana waxay uga jeedaan waa shayga cibaadadu la'aantii ansaxayso haddii ogaan looga tago isaga laftiisii labay usii kala qaadeen oo qayb ay yidhaahdeen abcaad baa la yidhaahdaa ama sunna mu'akada oo ah qayb sujuudu sahwi lagu kabo iyo qayb ay yidhaahdeen waa sunna ama hay-a magacyo noocaas ay ka cabira ama mustaxab iyo waxyaaba la mid ah oo qayb aan u baahnayn in markaas sujuudu sahwi lagu kabo qaybtaasi ah laakiin runtii shaaficiyada waxaa ka fiican qolada qismada hulaasiga ah ka dhigtay qaybna rukni qaybna waajib qaybna sunna qoladaasaa ka fiican ee xagga sunnaha iyo rukniga labadaa waa iswaa isku mid oo macnaha kuma kala duwanaa ahlulcilmiga qolada qaybbaa si u qaybisay laakiin qaybta dhexe waajibka ee qolana abcaad ka cabirtay ama sunne mu'akada ayay ku kala duwanaanayeen oo markaa rukniga qolo kastaaba tahdo waa shaygii cibaadadu la'aantii aanay ansaxayn sunnahana ay tahdo waa shaygay la'aantii ansaxayso laakiin fadiiladii iyo ajarkii iyo wanaaggii wax ka mida lagu waayayo waxay noqonaysaa qodobka dhexe isku khilaafayaan oo markay shaaficiyadu yidhaahdaan abcaaddu haddii barheer looga tago cibaadadii buri mayso ataxiyaadkii dhexiyo wax la mid a waa iska sunne sujuudu sahwina waa lagu kabaa ahlulcilmiga daa'ifada kale ee tidhi waa waajib waxay odhanayaan war maya ee rukniguna waa waxa aan cibaadadu la'aantii ansaxaynin haddii barheer looga tago iyo haddii sahwi looga tagaba oo qodobkaa waynu isku waafaqsanna laakiin halkaad tidhaahdeen abcaad iyo qodobka labaada annagu waxaanu leenahay waajib oo macnaheeduna yahay haddii badrheedh looga tago cibaadadu waa buraysaa ka rukni oo kale laakiin marka sahwi looga tago ayuunbaa sujuudu sahwi lagu kabaa oo halkaasi ku kala baydhayaan halka idinku leedihin si kasta haddii looga tago waa cibaadadii waa ansaxaysa annagu ma ansaxaysa baanu leenahay waxaanu leenahay shaygani waa waajib maadaamuu waajib yahay haddii badrheedh looga tago cibaadadu waa buraysaa siday ruknigaba ugu buraysa haddii laakiin sahwi looga tago markaasumaa sujuudu sahwi lagu kabaya marka qowlkaasa ka fiican qowlka shaaficiyada oo in la yahdo wixii arkaan ka soo hadhay waa sunan ee muakad iyo qaylulmuakad unbay iska kala noqonaysa waxaa ka fiican qowlka odhanaya rukni oo salaadu aanay ansaxaynin hadduu ka maqan yahay sahwi iyo camdiba midna aanay ku ansaxayn iyo waajib oo lambar labada ah oo salaada hadduu ka maqan yahay oo camdi uga maqan yahayna salaaddii aanay ansaxaynin hadduu sahwan uga maqan yahayna sujuudu sahwi lagu kabayo salaaddii ansaxayso iyo sunne oo si kastoo uga maqan yahayba salaaddu ansaxayso ee fadiilo uun lagu waayo marka ay sidaa tahay arkaantu waxa uu yidhi waa siddeed iyo toban ahlulcilmigu iyaga oo bilijmaac isla ogol salaadu arkaan inay leedahay qayb dhan oo ka mida arkaantana isku ogol isna qaybaha qaarkood bay isku khilaafeen iyo qaabka loo tirinayaba qaarkood koob iyo toban qaar labiyo toban qaar saddex-iyo toban qaar afar-iyo toban qaar toddobiyo toban qaar siddeed iyo toban qaar sagaaliyo toban qaar labaatan yani kollay tirooyinka noocaasiya intaba ahlulcilmiga qayb qabta ayaa jirta intaba qayb qabta ayaa jirta markaad laakiin si dhaba u eegto kuwa labiyo toban ilaa siddeed iyo toban kuwa kalena wax macno badan leh kuma khilaafsana markaad eegto waxa weeye waa wax isku dhow oo isku ujeeddo qura ah oo aad odhanayso khulfigoodu lafdi buu u dhow yahay inay istilaax ahaan iyo odhaahda uun isku hayaane salaada asal ahaanteeda aanay isku hayn waayo qolada siddeed iyo toban tidhi niyatulkhuruuj wax loo yaqaana bay ku dareen niyatulkhuruuj niyada lagaga baxayo salaada ayay rukni ka dhigeen sida saxiixaana rukni maaha niyat lkhuruuj oo siddeed iyo tobanka midhkaasay kaga dhigeen qolada tidhi waa toddobiyo toban niyatulkhuruujkunbay ka saareen dabeedna waa toddobiyo toban bay ahay afarta dumaaniinana mid kastaba gaarkeeday u tiriyeen afarta xasiloonayaal ee midba meel gasho afartaana midba gaar bay u tiriyeen qolada tidhi waa toddobiyo toban qolada ahlulcilmiga tidhi waa afar iyo toban arkaanta salaadu afarta dumaaniino ayuunbay isku hal mid u tiriyeen oo yidhaahdeen waa ruknu waaxid yadkhulu fii arbacati mawaadic waa rukni qura oo afar meelood gala sida faatixaduba ay rukni qura u tahay misna ay dhacayso salaadu hadday afar ragcadood tahay dee afar meelood bay ka gelaysaa waana ruknigaa qura misna afar meelood bay gelaysaa hadday salaadu saddex tahay saddex meelood bay geli hadday salaadu laba tahay laba meelood ba geli wahalma jir sidaas si leeg dee dumaaniinaduna waa dumaaniino une afar meelood bay gashaa masalan rukuucdii iyo ictidaalkii iyo sujuuddii iyo iyo juluuskii baynu saajidataynka labada sujuudood udhexeeyey marka waa hal rukniyo afar meelood gelaya un bay ah marka waxay addumaaniina waa rukni uun oo markay afar iyo toban leeyihiin waa hal rukniyo afar meelood ay gelinayaan afar meelood ay gelinayaan qolada tidhi waa saddex iyo toban iyaguna qoladii hore waxba kuma khilaafsana dumaaniinooyinka xasiloonaad xasiloonaantan afarta meelood gelaysa ayay yidhaahdeen rukni madax bannaan ma aha ee waa sifatun lirukni iyo wa hay-atun lirukni waa rukni sifo uu leeyahay hay-ad iyo qaab uu leeyahay weeyaan oo laa yakuunu ruknu ruknan biduunihi oo ruknigu aanu rukni noqonayn la-aanti marka waxba labaha u kala tirinina eh alrukuuc wa dumaaniinatuhaa ruknu waaxid marka waa iska istilaaxuune waxba kale iskuma hayaan oo qolo kastaba rukuuc in lala yimaadana waa qirsan yihiin in lagu xasilana waa qirsan yihiin laakiin qolana waxay leedahay waa rukuucda kow dheh rukni dheh dumaaniinadana laba dheh qolana waxay leedahay waxba labaha kala odhanina waxaad tidhaahdaa rukuucduba rukuuc maaha haddaanay dumaaniino wadane rukuuc ay dumaaniino iyo xasilooni xubin kastaaba halkeeda ay istaagto ay la socotaa ayaa rukni ah oo haddaad ruugaga un qabato aad markiiba ka soo toosto ha odrhanin rukuucdiina waan la imi dumaaniinadiina waan ka tegoo ruknigii dumaaniinada iga maqane rukuucba lama iman dheh waayo rukuucba maaha biduuni dumaaniina iyadaanay xasilooniba la socon marka qolada saddex iyo tobankuna waa sida imaamu nawwiba uu manhaajka ku maraye waxa weeyaan afarta dumaaniino meelaha ay galaan arkaan kamay dhigin dumaaniinadu madax bannaan ee waxay ka dhigeen ruknigani sifo iyo tilmaan uu leeyahay iyo hay-ad iyo qaab uu leeyahay marka ujeeddadii waa isku mid qura un isku si quruun bay u wadaan kani wuxuu salaada ku buriyun baa ka kalena ku burinaya allahuma ilaa meelo yar ayay farqiyo yar u dhexeeyaan laakiin imanka inaan u bambaxo ma doonayo qolada tidhi waa labiyo toban qolada tidhi arkaantu waa labiyo toban afarta dumaaniinada sida qoladaa saddex iyo tobanka way xadfeenoo waa sifo ruknigu leeyahay bay yidhaahdeen waxay kaloo ka saareen rukniga niyada anniya rukniga lagu bilaabanayo niyada ayay ka saareenoo alqiyaam bay arkaanta ka bilaabayaan waa labiyo toban bay odhanayaan waayo niyadu maadaamay khaarijul marka cibaada marka hore dhacayso oo intaanad salaadaba gelin baad niyoonaysaa rukniguna wuxuu ahaa wixii salaada dhexdeeda dhaca kanina wuxuu dhacayaa khaarijul marka cibaada oo intaanad salaada gelin baa niyo lagaa rabaa waxay yidhaahdeen niyadu rukni maahe waa shardi istiqbaalu lqibla raaciya oo markaa tahid wa istiqbaalu lqibla wa niya lix ka dhig xagga hore lix ka dhig shuruuda lix ka dhig oo waxaad tidhaahdaa niyadu arkaanta kama mid ahe shuruuday ka mid tahay qoladaa soo gelisay arkaantuna waxay yidhaahdeen niyadu waa runtiine labadaba way ku dhacaysaa khaarijulcibaadana way dhacaysaa ilaa aakirulcibaadana way soconaysaa oo mar ka mida haddii niyada la jaro salaaddii way baaba'aysaa maadaamay sidaa tahay labada dhinac dhinacay u badan tahayba waa xagga gudaha oo intii yaraydee markaad gelaysay un ay dibadda u baxday ha eegine min awali alcibaada ilaa aakhiriha niyadu way la socotaa markaa daakhilna way tahay oo daakhilkana way ku jirtaa marka waxay noqonaysaa labadaba way tahay bay yahdeen labadaba way tahay marka runtii ahlulcilmiga qolaba sibay u tirisaa laakiin wax kala fog maaha isku ujeeddo qurun bay ku soconayaan isku hal dariiq ayuunba ahlulcilmigu ku socdaan masaa'ilka qaarkeedna haddii laysku dhaafo laysku khilaafo ijtihaad saa'iq buu u yahay badanka arkaantuna waxay ku wareegaysaa xadiiskii almusiiu salaati kii salaadiisa xumeeyey khallaad ibnu raafic ayay ku wareegaysaa oo arkaanta badankeedu halkaasi ku wareegaysa wa arkaanu salaati amaaniyata cashara ruknan arkaanta salaadu ee la-aanteed aanay ansaxaynin waa siddeed iyo toban rukni waxaynuna nidhi saddex bay u kala baxaysaa rukni qalbi ah oo qalbiga un lagala imanayo waa niyada niyada talafudka lagu hadlayaa waxa weeye cala alqowli asaxiixi waa bidca waxaan diinta meel ku lahayn waa bidco calaa qowli bacdi ahli lcilmi oo shaaficiyadii iyo ka mid yihiin mutaakhiriintooduna maxay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan waa iska sunne laakiin waa iska sunat lmashaayikhdii aynu sheegi jirnay sunnadii nebiga maaha oo waxay yidhahdaan waa liyusaacid allisaanu alqalba waa si uu carabku ugu u taageero qalbiga lakin waa hadal meel waaye waa bidca wey ee niyadu waxay ka dhacaysaa qalbiga waa rukni qalbi ah ee qowl kuma jiro iyaba waa qawli odhan maayaane waxay leeyihiin in lagu hadlaana waa iska sii sunne laakiin ruknigu waa qalbi taa way kula qirayaan laakiin in lagu hadlaa waa bidca baynu leenahay saxna maaha ee ruknigu siduu qawli u yahay ayaa sunnadiisuna qawli u tahay oo aan waxaan leeyahay siduu qalbi u yahay ee qalbiga uga dhacaya ayuu sunnaduna weliba sii tahay inuu qalbigiisa ku ekaado ee in la yidhaahdo rukninimadkiisuna qalbiguu ka dhacayaa carabka haddii lagu taageerana waa iska sunne waa sii akiday sax maaha sax maaha marka ruknigaasi waa qalbi anniya waa qalbi arkaanta shan ka mid ahina waa qawli oo takbiiratu lixraamka faatixada tashahudka markaa dambe macnaha fa- takbiiratu lixraamka lagu xidhanayo allahu akbarta iyo faatixada iyo ataxiyaadka dambe iyo nebiga salliga lagu sallaya sala allahu aleyh wasalam isla ataxiyaadka iyo salaamta koobaad ee lagaga baxayo shantaasina waa qawli niyat lkhuruujna marka horeba waynu daciifinayoo waxaynu nidhi maaha rukni maaha marka markaad lixdaa ka saarto dumaaniinadana haddaad sifatu lirukni tidhaahid iyo haddaad tidhaahid waa rukni madax bannaan mar kastaba ficli gumay gelaysa marka waxay noqonayaa wixii intaa ka soo hadhay waa rukni uun halahay waa ficli uun waa ficli wixii intaa ka soo hadhay waa ficli shantaa qawligaa iyo midhkaa qalbigaa markaad ka saarto inta kale ama toddobiyo toban dheh oo markaa koob iyo toban dheh ama waxa weeye qaabkiisku soo gaabinta u tiri oo toddobi markaa afar iyo toban ka dhig oo lixdaasun ka saaro sideed u celi ama sifadii markaa dumaaniinada ka saar oo inta kale toddoba ka dhig sidaa doonaysid hadhow u tiri laakiin wixii intaa ka soo hadha halkaa rugni ee qalbiga ah oo niyada ah shanta qawliga ah oo ay ugu horayso takbiiratulixraamka lagu gelayo allah akbarta koobaadee lagu gelayo iyo faatixada iyo ataxiyaadka dambe iyo salliga nebiga ee ataxiyaadka dhexdiisa dhacaya iyo salaamta koobaad ee lagaga baxayo shantaasi waa qawli inta ka soo hadhay waa ficli aynu haddaba kor marno marka arkaantii buu turiyo wuxuu yidhi kow waa aniya rukniga koobaad waa niya maxalkeeduna waa qalbiga meel kale ka dhici mayso qawlkan ay leeyihiin haddii la yskaga taageera waa iska sunnana waa bidca baynu nihi niyadan laguu sheegayaana waa shaygan inaad u qastido inaad samayso wa qasdu shay muqtarinan bificli waa shayga in loo qastiyo adagoo ficilkiisana raacinayo waan niyooday waxaa macnaa waan ku talagalay oo waan u qastiyey laba walqiyaamu maca alqudra iyo in la istaago maca alqudrati iyadoo lala qabo awoodis uu qofku awoodi karayo in la istaago markay awoodisi la jirto haddaad kare karayso waa inaad sare joog ku tukataa hadday salaadu farad tahay haddayse sunne tahay ruknigaasi waa kaa dhacaya markiida horeba oo waxaa isaga kaa bannaan inaad fadhiga ku tukato adoo awoodi karaya ar- arkaanta kale salaadu waa iskaga mid laakiin qiyaamkani isagu waa ka duwan yahay oo faradkuunbuu rukni ku yahay ee sunnaha waxba rukni maaha ee waad ka maarmi kartaa oo salaaddu hadday iska sunno tahay fadhigaad iskaga tukan kartaa adoo awoodaya wa takbiirat lixraam iyo takbiirat lixraamkii takbiirtii lagu geleeyey oo ah allahu akbar inaad markaa tidhaahid alle ayaa ka weyn shay kastaba allahu akbar min kulli shay allah wax kasta ka weyn odhaah kale in looga iisho oo looga leexdaana sida saxiixa ma bannaana oo wax kale odhah kale in lagu bedelo amase wasfiyo kale allahu ljaliil labar iyo waxbay marmarka qaarkood fuqaadu banneeyaane wax saxa maaha tabtaa ay usoo aroortaa lagu gaabsanaya wa qira'at lfaatixa faatixada in la akriyo wa bismi illaahi araxmaan araxiim aayatun minha bismi illahi araxmaan araxiimna waa aayatun minha laa shaka fi dalika cala alqowli saxiix bismi illahi raxmaan raxiim waa aayaad ka mida faatixada ma kor baa loo dhigaya ma hoos baa loo dhigaya waa masale kale laakiin marka hore ilowba ilow waa aayad toddobada aayadood ee faatixada ka mida waxaana marka badan ama sugnaanteedu aanay ishkaal ku jirin in hoos loo dhigo haddii kor loo dhigana fii bacdi alaxaadiid waa ku sugan tahay oo waxaynu leeahay labada xaalaba waa sugan yihiin laakiin waxa badan hoosu dhiga ahlulcilmi badan baana mualafaad gaara ka alifay bismi illahi raxmaan raxiim macanaa jahrigiisa iyo bikeyri jahrigiisa in kor loo dhigayo inaan loo dhigay sida ay usoo aroortay ee dee u kala horeyso ayaana tartiibkeeda faatixada loo wadaya laysma hor iyo daba marin karo bisinkaana waa aayad ka mid ah waana in markaa shaksiga uu sideeda shadadkeeda iyo arrimaheeda o dhan u ilaaliyo oo wax macnihii dhaawacayaanu kula iman hadduu wax macnii dhaawacaya kula yimaado yacnii waxay noqonaysaa asay u suuragal tahay inuu baran kari lahaa salaaddaa waxba kama jiraan laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab ama biumi lqur'aan qofka aan faatixatu lkitaab akhriyin ee faatixada akhriyin wax salaadahi uma jirto markaa salaad noqon mayso liman lam yaqra bifaatixati lkitaab wاlrukuucu wاطumaaniinatu fiihi rukuucdii iyo wطumaaniinatu fiihi in waxa weeye lagu xasilo oo fiihi ay fi rukuuc lagu xasilo oo marka xubanta markaa rugaga si wacan qofku u qabto ee sidii sunnadu ahayd uu u rukuuco inuu waxa weeye ku xasilo xubnihiisa dejiyo oo aanay dhaqdhaqaaqa joojiyaan ay xubintaas ku xasisho ayay markaa noqonaysaa طumaaniinadu oo si toos ah markaa xubnaa u xasiliyo warafcu soo kor noqonshiiyo uu ka soo kor noqdo rukuucda iyo walictidaalu si quman inuu isu taago iyana waa rukni oo rafcigu waa rukni iyo ictidaalka uu sida quman isu taagayo oo ictidaalka dambe macnaha isagu waajib buu noqonaya rafcigana marka hore uu ka soo kor noqday ayaa ah waxa weeye rukniga waa inuu ka soo kor noqdo si qumanna dabeed isu taago ictidaal la yimaado odomaaniinatu fiihi waana inuu ku xasilaa oo isaguna ama waa rukni ka dheeraada dheh oo dumaaniinada midhmidh u tiri sida madhabka halkan u tirinayo ama waxa weeye rafciguba sax maaha dhe ilaa dumaaniinadu raacdo markaasunbuu rukni noqonay labadooda isgeli labadii qowlun bay ku kala dareersanaysaa wasujuudu in la sujuudo iyo wadumaaniinatu fiihi in lagu xasilo iyaduna waa rukni wاljuluusu bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdoo labada sujuudood dhexdooda fadhiisiga la fadhiisanayo isna waa rukni wاljuluus اlakhiir fadhiga u dambeeya ataxiyaadka u dambeeya fadhigiisaasi waa rukni oo sare joog lagu akrin maayo wالtashahudu fiihi in lagu dhex ataxiyaadsadaana waa rukni wالtashahudu ataxiyaadka fiihi ay fi hada juluus اlakhiir fadhigan dambe lagula imanayaana iyana waa rukni fadhigu waa rukni oo sare joog laguma akrii karo haddaanay daruura keensanayo dani kugu qasabtay ahayn ataxiyaadka in lala yimaadaana halkaa lagula yimaadaa aan meel kale lagula imanina waxa weeye iyana waa rukni wasalaatu cala nabiy sala allahu alيyh wasalam fiihi nebiga in lagu saliyo sala allahu alيyh wasalam fiihi ay fi hada tashahud tashahudkan isaga ayaa ataxiyaadkan dhexdiisa in lagula yimaadana iyana waxay noqonaysaa rukni wtasliimat اluulaa salaamta hore iyana in lala yimaado iyana waa rukni oo salaamta hore lagala baxo lagaga baxo oo la khilaafayo madhabka xanafiyada iyo qolyaha yidhi salaadu haddii aad ataxiyaadkaa dambe la timaado salaaddii waa dhammaatay haddaad iska kacdo haddaad iska hadasho haddaad waysadaba jebiso xadas iyo wax lamida khalaas salaaddii waa dhammaatay qowlkaasi qowl saxa maa saxdu waxay tahay salaadii ma dhammaan ilaa aad salaamad naqsato oo weliba salaamtaa koobaad ee midigta dhinaceeda la timaado ilaa aad taa la timaado assalaamu calaykum aad tidhaahid waxa weeye weli salaaddii baad ku jirtaa haddii xitaa weysadu markaa kaa jabto salaaddii o dhan baa wada buraysa salaaddii o dhan baa wada buraysa wa niyat lkhuruuji iyo niyadda bixista ee mina salaati salaada lagaga baxayo waa qowl iska marjuux oo laga xoog badan yahaye waxa weeye iyaduna waa rukni buu yihi lakin rukni maaha cala alqowl الصaxiix wa tartiib اlarkaan arkaanta in loo kala horaysiyo loo kala tartiibiyo calaa maa dakarnahu sida aynu soo sheegnay in loo kala tartiibiyaana iyana waa rukni oo waxaa lagama maarmaana in loo kala tartiibiyo arkaanta siday u kala horayso oo aan ruknina rukni la daba marin arkaantaana mid kastaaba wuxuu u baahan yahay qasdi oo iminka dee si yaroo fudud baynu u kor marnay oo waktiga ina eryayo daraaddeed laakiin waxay noqonaysaa mid kasta qasdi buu u baahan yahay oo hadday kaaga dhacdo qaab sahwi ah sahwiga waxba laguma dul dhiso oo lama sii wado haddaad iminka adoo rukuucsan naxdo oo deedna intaad maqdo aada kor boodo oo ictidaalkii aada ku simanto qaabkii samicalaada isu taagto inaad tidhaahid haatan aan iska sii wada oo samic allahu liman xamidow tahid ma soconayso waayo qasdi kumaad soo toosin waa lagaa yara nixiyuuna wejiga waxsaa lagaaga hormarina saad kor uga boodaye waxa weeye markaa qasdi kumaad soo toosin haddaad hore u dhacdo adigoo ictidaalkii ku sugan haddaad hore u kuftana ar haatan noqon kari maayaan sujuuddaba iska wado ma suuragala rukni kasta qasdi buu u baahayay xitaa salaamtu hadday kaaga dhacdo si sahwiya oo assalaamu calaykum waraxmat ullahi aad tidhaahdo aad is ogaato inay sahwi ahayd taa ha tirsanin inaad tidhahdo awalba waktigii salaamtan marayay anaa meel kale u yaro baxay sax maa taa ha tirsanine dib u noqoo si caadiya salaamta ula kaala iyo wixii kale ay keensanayso ee sujuudu sahwiya oo adigu dee khilaafkeeda iska leh oo arkaanta qawliga ahi sujuudu sahwi ma keensata iyo iska masale kale laakiin saxiixu ay tahay inay keensanayso halkaa ha inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam